waxaa habeenkii xalay magaalada caasimadda ah ee muqdisho lagu xiray siyaasi ka mid ah mucaaradka dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo cabdiraxmaan saleebaan ahna guddoomiyaha xisbi siyaasadeed loogu magacdaray shacabka ciidamo ka tirsan kuwa sirdoonka dowladda federaalka ayaa gacanta ku dhigay cabdiraxmaan saleebaan xilli uu ku sugnaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxaana ay ula kaceen jiho aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo xaqiijin ninkan oo ay dowladda federaalka xirtay ayaa waayadii u dambeeyey wuxuu bixinayay waraysiyo siyaasadeed oo uu kaga hadlayo xaaladda dowladda federaalka marayso isagoo tilmaamay fashilka xasan sheekhe maxamuud iyo inaanay suuragal ahayn doorasho qof iyo cod ah saacado ka hor inta aan la xirin wuxuu waraysi uu siiyey mid ka mid ah warbaahinta magaalada muqdisho ku sheegay in dagaalka lagula jiro shabaabulmujaahidiin lagu soo jabay dowladda federaalkana ay wakhtigan difaac kaga jirto afgooye iyo meel u dhexaysa balcad iyo muqdisho ciidankii dowladda federaalkana ay gebi ahaanba burbureen waxaana loo badinayaa in dowladda federaalku u adkaysan weysay waraysigan oo ay bulsho badan ka falceliyeen
waxay difaac uga jirtaa afgooye iyo meel balcad ka sokaysa ay dowladda difac uga jirtaa waan ognahay ciidankii qaranka soomaaliyeed saddex sano ka hor madaxweyne xasan sheekh lagu wareejiyey ee tababarnaa iyo shan kun oo ciidan ah oo tiriya tababartay in intii dalka la soo geliyey si siyaasad foolxun loo burburiyey loona baabiyey ciidanka dagaaladii caadis weyne ka dhacay fashilka ciidanka lagu dhex sameeyey aabbana ay u noqonayso xukuumadda xamse cabdi barre iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud aaba dhahaya dhibka loo geysta ciidanka marka in maanta xukuumaddii saddex sano ka hor dagaalka goobihii ay ka bilowday maanta intii la iskala yimi ay difaac ka galaan afgooye iyo meel balcad ka sokaysa horta iyadaa kugu fashil fashil kugu fay
bayaanaad ka soo kala baxay xisbiyada siyaasadeed ee ay kala hogaamiyaan shariif sheekhe axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa si kulul waxaa loogu weeraray tallaabada lagu xiray siyaasigan iyagoona ugu baaqay dowladda federaalka inay si dhaqsi ah u sii dayso cabdiraxmaan saleebaan war ka soo baxay taliska booliska maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay inay soo xireen cabdiraxmaan saleebaan kaasoo ay ku eedeeyeen inuu ku kacay falal ka dhan ah amniga